magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga daafuray mashruuca horumarinta adeegyada xuquuqul insaanka ee hay-adaha dhaqan celinta iyo cadaaladaha daafurka mashruucan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland saraakiil ka socday eedanka asluubta sharci yaqaano iyo guddiga u qareemidda maxaabiista cabdulaahi cabdiqaadir aadan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruuca waxaa noo sharafa halkan in lagu daahfurayo mashruuca horumarinta adeegyada xuquuqda aadanaha ee hay-adaha dhaqan celinta iyo cadaaladda ee jubbaland waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka annagoo kaashanayna hay-adda kaalo oo run ahaantii hawshaas khibrad badan u leh wax badanna kasoo qabatay howlaha dhaqan celinta qeybo ka mida deegaanada soomaaliyeed mashruucanna uu noqon doono mashruuc ka shaqeynaya kismaayo baydhabo iyo muqdisho saddexdaa magaalo in aynu hadday nahay reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo si fiican uga faa'iideynaysan doono mashruucan lana horumarin doono adeegyada cadaaladeed iyo xuquuqul insaan ee ay helaan hay-adaha dhaqan celinta iyo cadaaladda run ahaantii waxaad ka wada warqabtaan dhammaantiin hay-adaha dhaqan celintu muhiimadda ay u leeyihiin bulshada iyo dowladnimada iyagoo ka qayb qaata in dadkii ay hay-adaha kale ee cadaaladdu la soo xiray ee la keenay xabsiga hadafka ugu muhiimsanee xabsiga loo geynayo ay tahay in dhaqan celin lagu sameeyo oo shalay wuxuu qofku samayn jiray la rabo in laga soo bedelo ma aha keliya ciqaab qofka xorriyadiisii dhaqdhaqaaqa loo diidayo ee waxaa la rabaa hadafka guud shalay dembigii qofkan loo xiray dhaqankii loo xiray marka uu xabsiga ka soo baxo muddadii xabsiga dhammaysto in uu soo noqdo qofkii oo dhaqankiisii isbedelay mashruucan oo ka shaqayn doona magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo ayaa door muhiima ka qaadan doona horumarinta arrimaha cadaaladda